haatao dhegumstayaal meelese ka dhaafnay io dhehdaasaysan kula socoteen warbaahinta redio warsan ee magaalada baydhabo mawjada tst dhegeysanamo magaartis mawjadaha gaagaaban aalada laifsirinka guud ahaan caalamka noo dhugunsi kartaan walba siinanah miinfailan hadaan oo kale walba ninka baratan intan hoodaasay marsina kulanka warsan oo us ookanina diyaar eh maxamed aadan socdaal
eed iyo eedaan umahadsantay rashka boy بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دون سديال ملكستي سين روغدان يو سي كاستون ان ديغا هيتان ولي بهودا سين كلنا همين في لها كدوادا برنامجكي كلنكا ورسان او وقتيدان او كلي سين كدغون ستان اذاعدا ورسان ee magaalada Baydhabo barnaamijka kulanka warsan oo ku godobada isinku dheegi doontaan oo ilaahay aboodile raalle ka nagad waliba kumid nagado doonee maamulka degmada baydhabo oo uuse sheegay in magaalada baydhabo lankaqobado korna shir wasaaradda amniga iyo walbanku ogaan saas oo kale maamulku waliba isu ku hadlay xaaladda biyilaanta iyo kajarta magaalada baydhabo ee gobolka baay barnaamijkantiisu dareer waliba saas oo kale isinku dheegi doontana shan unug oo ka dhimatay kureed markii dabka kahi xero barakaa oo ka taala magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose barnaamijka ku dheegi doontaan hoo ilaahay aboodile raalle ka nagad maamulka degmada xudur ee gobolka bokool oo kuwarbi qofraydeel oo la sheegay intila ka dili duleedka degmada xudur ee gobolka bokool barnaamijkiya uu ku kukubogodi doontaan hoo ilaahay aboodile raalle ka nagad hogaamiyaalka dhaqanka magaalada baydhabo mise deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo ka hadlay walgobodka maamulka koonfur galbeed saas oo kaleniyo sheegay in hogaamiyaalkiyo dhiirigeliy doonaan bulshada qeybadyo shal duwan ee magaalada baydhabo ku nool barnaamijkiyo uu ka ka dheegi doontaan hoo ilaahay aboodile raalle ka nagad xildhibaano ku tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida dalka soomaaliya oo yoroogaan magaalada xudur iyo waliba ku waramena xaaladda maxkamadeynta askari la sheegay intiisa kofrayda ka dili magaalada xudur barnaamijka qodobadaas iyo qodobo kale ya ku dheegi doontaan hoo ilaahay aboodile raalle ka nagad barnaamijka uu ku waliba hasiin saaray waana siinla socodsihaye anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala barnaamijka intiisu dareer waliba gacan weyn ii sii doonay dhinaga farsamada maxamed faliir maxamed b k ha ka dhowaada markele iyo markale barnaamijka kulanka warsan hamiignimo isniin haggalaas taarikhdan iyo eta bilo sagaalaad tumiyo afartiye labada kun toban iyo toddobada weliba dhugunsatana qodobadan ka u weynay barnaamijka kulanka warsan ha ka dhowaada isugu faahfaahsan oo si toosa isin uku dheegi doontaan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo maamulka degmada baydhabo ee gobolka baay iyo weliba ku hadalena xaaladda biilaanta ka jarta magaalada baydhabo xarunta gobolka baay iyo saas oo kale kulamada siyaasadeed ee laka gobodo magaalada iyogon ka hadleen arrimo fara badan oo iyo ku mid haayeen biyarida iyo saas oo kale xaaladda siyaasadeed ee magaalada walin iyo sheegayna in shir wasaaradda amniga walankuogayna lanka gobodo doogno magaalada baydhabo ee gobolka baay balse arrintaas oo maalamo kureed ha ku weerti maamulka degmada baydhabo iyo saas oo kale guddoomiyaha gobolka iyo xubno ku dareeri dowlad goboleedka koonfur galbeed oo aniska jari golaha wasiirada iyo baarlamaanka koonfur galbeed ma dhaqan galna arrantiyeedahayti weliba magaalada baydhabo si toosa aan kadhiyey kulamo oo markaasi laka dhalaylay siduusan shaqeeyo maamulka koonfur galbeed iyo saas oo kale ee dadka inta badan la shaqeeyow guddoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin oo la hadlay idaacadda reediyo warsan iyo weliba isuku ka hadlay arrimoogaas iyo arrimo kale gudoomiye wali iinku waramaas ee marka inka horeyta xaaladda guud ee magaalada xaalada guud magaaladu may bato degan oo alxamdulilah may raasa horumaro badan iyo barnaamijyo badan oo dhinaca nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyo may raasa horumaro badan ka dareena waay haye ee markuun hangnagana gudoomiye wali la dareerne magaalada baydhabo xarunta kumiri gaarka an ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ka teeganta xaalad biilaan oo saameynka weelatay dadkiyo dunyada ka waranba xaaladdaas si boogtin aadam aada bilaa ogin inayse maadaama sinooyinkii laha dhaafi roobyaro badan wadanka gudaashimay doortay haddana sanadkan roob ubiina filimay baalahay markaas roobyaraan badan nafasha kadibta marka biyaraanta inkastoo ilaa iyo heerka haddana sheegaa in deersinaayna laakiin biyaraanta may buuxa walajaru laakiin ka maamul ahaan iyo ka dowlad ahaan insha allah may ka shaqeeyahay nahayn sidii baydhow gudaashimay buuxa watan farfaradeerka walankasamaba la hagaajii faday eebay guri ka samaan labaatan farsa dagaatod ay duushan helfaday taasina intidaas midayse cusuba inbeysadin marahay marka insha allah kumay rajaynaya in badhow saacadiyan bilowgi in badan may buuha duushan may buuha eedeedan say lahaayeen marka de lamada xil laha dhaaf iyo kastoo onka xilliga abaarti iyo iyo xilliga aan hadirayna may buuha kastoo biyaraan ka dhigi marka say systemkii biyaha wadan ka bedeli fadni noo ka hadleen wasaaradda wasaaradda ee macdanta iyo biyaha noo ka hadleen iyo midayse kambaniga biyo ka shaqeeyo iyo ka maamul ahaan haddii meel ka shaqeeyayna si meel oo si mana dib u habeen ugu soo bilahay meel oo maarna oo baydhab biyoosha ku qoodan oo dhasha ka faco sarfi rasmeel ku soo bi iyo soo bilahay marka waaban insha allahu miiskan insaalin iyo maasanta
antaadan kubana gudoomiye wali la dareerne in fuustadii biyo ee la gadahay geeka magaalada baydhabo afartan kun ilaa konton kun oo shilinka soomaaliga baydhaban wali ha ka qulqulahaya duleedya iyo guud ahaan magaalada barakacyaal oo ku kooyow deegaanada ee sanadkii laha dhaafi abaarto lixaadka laka dhiidi ee bal ka waran marka qorshaha siinka jartay inaysan biyoogasi ee raqiis ka weelan maadaama maamulkii tino a markin fulow saamaynta mayboodi yaraanti waxyaabaha sheegnaysima beedhow meelay dadkii degnay lamidibaarshi iyo maybo hayaa egeedmayto kooyo degin haana maarin abaaraha barakaciidi iyo haana maybo aadin degin marka وعليه قلاش مدى في دكتور كي قدم أو ما يبغى أي دي دي كشيء من بدو إلى لندن اللي إن شاء الله كنتم كوا وفقوا واي ما تدري أنا كرت أولاس كي ميزان كسر أنا ترى أنا كرت مركز إن شاء الله هذا ونك لكن نك شجع نهان سمار نعيدك دوشي من دوسي فنونا جي فيا ما يبغى يا يا يا ما يبغى يا كشجع هنا طبعا هذا ما يبغى مدار بقلاش نفسه لكن في بيلان ما حافظها قار ما يبغى يسوي نبيو حافظها حافظها قار ما يسوي بيلان في جرب صعبة شيء أنت ما يبغى qaabka omeyb oo meerahayso magaalo infamationka marka insha allah hadee kamaamulaha un marka diyaarina insha allah in hadee eeyga iyo labada deesi bulshadooda dhan marka bi bi bi dhinaca biyo mayb walbadan lakaga qabtira marka taas insha allah qorshe sheega balaansha maybu in daraa insha allah
dhinaga kale magaalada baydhabo ee xarunta kumeeri gaarkan ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya wali la sheenay solar oo iriido ka shaqeeyo soolaradii inta badan dansiyin marka qorshiyin may eto oo soolaradaas reedlan ka horgeliyo soolarada dabcan muddada iidahayti dhowr hadba inta dansanaayti maybo soolar kamid ayaa la shiday anta hada dansan maybo batariyaalkii cilada kuqoyd maybo dabawa tilmikaale maybo fahmikooda maybo hayaa yaa kala insha allah marka maysuu biyayna hayoona in inaa dib u dayacta maybo hadaga suugay markay wadna hadda meel wadooyin oo maarna horey soo rarneen maybo solar green maybo yaa yaa yaa qorsheehayna markii kulli aragnay baa bidkaas internetka maybo yaa yaa yaa yaa kajara marka solar usubna sugayna haa hadan fan maybo soo degshaayo maybo insha allah wuxuu kajarna haana tan falayn maybo yana fasha maybo yana shid midowna magaalada baydhabo wali dhawaanka qobatana shirar oo markaasi san ka sheegdeen in wasaaradda arrimaha ama wasaaradda amniga lanhang marna shir an ka qobado doogna maalintii shalayna wali ka dhiyay shir eedan wiin oo weliba laka dhaliileyo maamulka isin hoggaankan haytan may qorshe isinku degan sideese ballanqaadkii ama awaamiirtii isin ha saarteen lama jeera awaamiir ha saarteen awaamiradaas may ku yaabo sidii isin anfadaasan antii an fulu waaysinyino oo dhiniga kiidin mas-uuliyiintiinba go-aankan wada qaadan shiradin bawdi oo magacis oo bulshada reebadhow inay sokooyeen oo magacis majeer marka adlanka usidis oo intii soo samayd oo gurigisa degbe dhulka deganaysa mayba soo kashire ama lama waqmajid waqleelansana maqeyndoon anigi mayba masuubiyaas marka wasaarad ahaan wasaaradda fasha awaamiirta laxsaari iyo maamulka maykuwa shaqeeyna si baydhaba guud ahaan amisha mayba lansugu lahay dhankada oo wartabada oo reer koonfurgabeeda homayba wartaba isuna fiimayla fahiin in saaganaysa oo wartabashidiista oo positive leh haatan yanan baahin marka sidalaaayna آية ولا هسمعت عن علم المصدق مركا إن شاء الله إن شاء الله نقول شغلة إن شاء الله مركا dhinaga markii lagu hadalo ee dastuurka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya weli ka qorana in siyaasi kasta oo uusan hubaysanayn ee mu'aarad nagada kor may marka sheeni in isan mu'aarad ka diidaan qaabkan shaqeeyo maamulka qaab maamulkan shaqeeyo lanka lanka mu'aarad malik fadayn inuusa fiiriy wadanka siduu shalay ahay iyo diinka meelus marahay inuusa fiiriy mayba yala fadlan kasta oo muwaadinke oo mayba reer koonfur galbeed xadan leey inuusa mayba koonfur galbeed dalka ogu ama ama mayba uusan ka hadala walana wala mudan dhimashan laakiin mayla faday waxyaabaha la ka hadalay iyo haadan lanba waxyaaba maarane positive oo oo mudan dhibaatee dubur badan wadanka hamari dhibaatooyin fara badan lahamari marba tusaale ahaan zoobun waa lahag sheegay shaadiguid waa lahag sheegay حافظه والله كشاقي مدعيني والله كشاقي مرس حسي والله كشاقي جيبين شريفات والله كشاقي برمالك كومير هي مرس خيمي ما لك شاقي قفك هوب واجي ورد بغلسين اما الدواء وليكي ميلا لان كتبجر او شي ميلا لان كتباي مرك هو او شي ميلا لان كتباي وكذا او شي ميلا لان كتباي يوم مرك الى توفى شاكري مراس لما لسوا به ابا مرحين hakiinada leeyahay sug lagida guuras marka ma soo geeyin aaba meeri mehenadaas ogaa aniga baawqee ka tabay meeri horumba aaba meeri tan mar weru meeraasma soo gaana hakiinagade bogi markii yarkii awgii sidaan kakinagade siya ka qaadi arinti meela keerti umar may faare oo zoobo laaka sheegi shaato laaka sheegi hasigo laaka sheegi oo meelhaadase dadkii wadankan hogaami jira xaasigo laaka sheegi shiniyo laaka sheegi may faane والشيوخ شريف حسن هجين وكيرتو إلا ما يفعل هذا أو ودان كان ملا مستقبل شيء جنب يقول لنا كان هذا ما يفعل أو ودان لهور سيد النبت إيه ملا يس يحصلوني إيه ملا يس هرمر بنا هور زي ما يبغى يا يا يا يا نبأي ما كده واتي همرتي ما يبغاها ويجي أو ما يبغى برسم ما يحقق هذا بفير إن هذا ده ما ما يدري ما سيد كده شيء لكن فكرة ولا يصوب ولا كده ولا شيء أنا كلام يبغى بفكرة كنية معارضة in qof shaksiyan la ahay ama la aflagaaday meenu weynamado dhanka dhisan ee marka insha allah hade mayn sheegan hada maalin arni oo oo positive wala kafiira insha allah
Homo nadiif بطلع أبو قلت لقوة إصدار تيمال بطلع كرتي هذا هو الجديد كأنت لك ورتي ما ورد ديري لكل اللي هو مصمم ما جرمت ما هندو كجر انت دارك كي كان دغه دايلay بوه أما هاينا ما جد ما سيانك نورا ورا oo ma nadiif ah laka dhagaysan nuuradi بوه أما نايف عاسوا ما يفعل aasuwa hadaba lama kun haysadee kunkooy unagi oo qaaday oo kun hayta soo hagaaday hayinka dar إني بالموسيلي ويسانيا يادو لما لما كم هو باكر نص نص جاء لشاني لم كنتم قرامه لما هب هو قاعد توب سيدكم ما كداريا سيري باكر هان لايف هو لما هب قاعد سيدكم لدي بس ما كداريا ما بقول لكم ame ما يدو يا أنتم وجه قالوا hadda hagaade poolana ninkana seehiyay ومن نظيف نبوشي هاتو نعشة ما يرجعوا نروي إي جرمل ومن نظيفة هلا نقال إي بوساسة ناسها بروت إي هرجيسة ومو نظيفة هلا نعبسة ويرجعي نرفضي سائلها نقارجي مدعفاو ومو نظيف oo ma nadiif nimco ilaahay dadkaankana seexiyo dhusugiina kranakrowo lakunooga tiinalayka kuweela siiyu oomo nadiifa danyarta niidiyo linweelay baakadii ooma nadiif hayti lama nusnus lahankaweelay nusko geeka alaab
weli weli baa noo dhugunsadahaitana idaacadda warsan ee magaalada baydhabo shan qof shan iyaal eeya ka amuudi magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland kureed markii kukahi daba miilandhow xaafadda farjano ee magaalada kismaayo xere bogtaal mise baraka oo ka taala magaalada kismaayo waliba mardhowayti idaacadda warsan an hadlay oo arrintaasi an xaqiijiyey fuhaad fu'aad maxamed diiriye oo ah guddoomiyaha xaafadda farjano ee magaalada kismaayo
gudoomiyaha xaafadda farjano wacdi maxamed diiriye magaalada kismaayo waayahay waxaad faahfaahin iga siisaa maanta kismaayo maxaa ka dhacay haa wallahi waxaa ka dhacay arrin madabnaa shil ah oo aada u fool xun oo guri guftay oo guryahan makuuntiga laga sameeyo iyo cawski iyo waxaa la dusha laga saaro iyo caruur dusha lagaga xidhay marka jikadii baa dab ka qarxay iyo dabkii baa hulaaqay meeshana labadii qof ee dhashay labaduba waa ka shaqo tageen islaantii gurigeetay dusha kaga xidhay ee iska adday airbortka marka carruurtii halkaasay ku basbeeshay carruurtii baa halkaa ku basbeeshay marka arrintaasaasa u dhacday marka arrintaasaa jirta carruurtu waa imisa waa shan ilmood weeye shan ilmood weeye hal ilmaha afar ilmood waa isku qoys hal ilmahana waa qolo deriska ah weeye marka waxa weeye saasaa dhacday arrintaasoo xun baa dhacday aada fool xun waayahay arrintu Halka halkee ay ka jirto, halka ay dhacday jirto.
ma xaafadda farjana ama eh, Jirto.
duleedka magaalada kismaayo waa dalxiiska weeye xaafadda farjan oo dalxiiska ah weeye meeshan eh, barakacayaashu ay degan yihiin weeye dadka ma barakacayaalba mise dad oo magaalada u dhashay maya waa dad kale barakaca waa meelaha gosha ka soo qaxay weeye ee maaragtay eh, soomaaliyeed marka maamulkii eh, kismaayo ama maamulka degmada kismaayo maxaa iyo didiilaha arrintaasi ka sameeyey hadda waa loo tacsiyanayaa meel dad ku dhammaaday weeyaan oo dadkuna da- eh, arrin shil oo qoyskii isdhalay ay sameeyeen weeye oo ay ka shaqa tageen ilmahana dayacaad unbaa halkaa ka dhacday marka wax saasa weeyaane eh, eh, maamulku waxbana kama qaban kara hadda hal qol buu ahaa hal qol iyo jiku ah hal qol iyo jiku ah aqalada maaragtay eh, dhismaha ee cawska iyo waxaana la saaro u ahaa albaab buu lahaa albaabkii baa dusha lagaga xidhay jikadii baa ku hulaaqda oo dabkii baa qabsaday idihii marka si xawliga buu ololkiina u saameeyey halkaas idmihii ku gubteen marka waan usoo gurmanay laakiin hadda dadkii u gubtoo dhintay baanu ka soo bixnay meesha marka adiga guddoomiyihii baa tahay eh, ma jira dadaallo aad samaysay haddii ay dhaawac jiraan oo aad ku badbaadinaysaan kolley dawladdu dadkii un eh, inay u tacsiyeeyaan oo maaragtay un dadkaa un eh, un un arrin naxdin la weeye arrin naxdin looga dee dad dhintay maxaa laga qaban karaa waxaa lagama qaban kara soo maaha marka waa in loo tacsiyeeyo un dadka iyaguna eh, ilmahoodana sii ciqaabeen qaabka sabir un iyo meel allaha ka siiya un leeyahay iyaguna kala xumo badan ay geysteen qof ilmihiisii ku xidhay albaab ku xidhay oo iskaga dhaqaaqo ilaa iyo saddex ka maqnaa arrintaasaa arrin adag noqotay dhinaca kale magaalada kismaayo waxaa ku sugan barakacyaal inta badan ka yimi dalka kenya iyo sidoo kale ee dalka gudihiisa ee sida eh, gedo iyo gobolka jubbada Halkaa Hoose kale, ee dadka kasoo barakacay bal maxaad u samayseen oo dib u dejina digadaji waa loo sameeyey oo guryaha hadda la dhisay baa jiro oo ilaa kun iyo shan boqol oo guryaha marka haadaha sanfalkuna iyaga unbay mataqaanaa xagga dhaqaalaha iyaga unbaa la siiya haddii wax caawiniya waxay jiraan marka de qof sabarkacan kolley waa iska tabardaran yahay laakiin kolley kuma xuma sidaa hadda xagga dawladda ay ula shaqaysa kuma xuma Eh, xaaladooda caafimaad iga waran dadka barakacayaasha maadaama eh, barakacayaashu ay soo bateen ee sanadkii lasoo dhaafay abaartii dalka ka jirtay ay soo barakacisay ee kismaayona ay ku sugan yihiin wallahi caafimaadka waa iska roon yihiin laakiin miisaan culus oo kolley magaalada soo fulay weeye wax dhibun ama hadda ay qabaan hadda aan kaa sheega ma jiro dad hadda soo qaxda guri la-aan oo guryaha un arshifishadii iyo waxanbay iska kiraystaan kii kale dad ehel helaana isagana ehelkiisanbay kii kale isagana ama dibadda uga dhanfayna meelihiisa unbuu guri ka dhisanaya ka daydaanaya marka adu xaaladdu aad bay maaragtay eh, eh, kolley nabad bay haystaan nabad xagga nabadgelyada marka dhagaxooda iska xambaashaan kii kalena
waa hagaagkaas waliba hayay guddoomiyaha xaafadda farjano ee magaalada kismaayo oo ninku warbiyay xaaladda shan unug oo ka amudi kureed markii dabku kahi xaafadda farjano xero baraka oo ku taala magaalada kismaayo weli waliba dhugunsadahay tana barnaamijkii kulanka warsan ee magaalada baydhabo
mas'alo wal isweydiiye kolmaridi taariiku muwafaq medical center ma isbitaalu allah mar hor iin sheegdi maaweelo owlaadaa likda daahiyey madi madi mas'alooda hooba deerta shilaaya mayhuren caafimaadna muwafaq medical centeru masqanta hoo kahayti dhakhaatiir maskan leh mawlaaga aqoonka shabi meelka lacdoo ininbana muwafaq medical center yeyna dohayla fiirin maxdayaasa xaqiiquwa mar hori la ogaadi meeldhaanta way waaye muwafaq medical center may kaloo kiindheera mishiinee casriga eh malyuumaadnanka doorsadaana meeliyo tubiyin ahaa muwafaq medical center mashiinee casriga ee muwafaq medical center dhakhaatiirta roogta ku howlgalaas walba ku mid ahaa ultrason lakabaaraw wadnaada keliyaalka beerka iyo weliba kaada heesta iskaan laasar oo akhriyaw guud ahaan cudurka ka jara jirka bini'aadanka shaybaar casri ah oo lakabaaraw cudurada shalgadiisan sida kaadada dhiigga saxarada iyo weliba cuduro kale wali kaloo ku howlgalaya dhakhaatiirta shale dhakhtarka owlaada bediatrigi dhakhtarka cudurada guud iyo dhakhaatiir kale oo aad an badan maybaa kaloo leeyahay isbitaalka muwafaq medical center dhiib bukaan iife haana salayma ee muwaafaq medical center weli ku howlgalaasee tigtoorayso
maamulka degmada xudur ee gobolka bokool iyo weliba uuse ku warbixiyey xaaladda qofrayd ee oo la sheegay intii laka dili duleedka magaalada xudur ee gobolka bokool guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada xudur gobolka bokool musdaf iidan iidan iyo weliba idaacadda raadiyo warsan uusan sheegay anti qofrayd ee al-shabaab iyo ka dileen duleedka degmada xudur kureed usugo gaal ku waraabsadow eelkiyaala degmada xudur ee gobolka bokool meelwalyar labaatan kilomitir injarta weliba xaaladaasina yeesheentay intii dadka gaala ka waraabsado mise hooloka daajow duleedka degmada xudur iyo eedan ku obsadaan xaaladda markaasi saamaysay mise iyo eedan ku obsadahayaan xaalad adag oo hawajahad weliba uuse la hadlay idaacadda raadiyo warsan walina uuse sheegay intii arrintaasi walbadan ku qobaday maamulka waana dareer howlgal markaasi lakabaada goobow mise lahaka raadiyow dadka dembigaasi jeysadeen oo markaas lala xiriir yahay shabaab musdaf iidin iidin iyo idaacadda raadiyo warsan weliba saas oo kale uusan sheegay in magaalada xudur iyo hatika dareerta doorashada mise hahulowka guddiga la sheegay intiioo doorada doonaan dowladaha hoose ee oo uusa markaasi inkamaga dari intiiyo ka dareeran xubno dowladaha hoose iyo ka dareeran degmadaasi xudur maruusu ku hadalaya arrintaasi yaa waliba uuse eray
bismillahi raxmaan raxiim degmada xudur alxamdulilah imaansheena hormaalow ayada hase macnaha degmada xudur guud ahaan ee gobolka bokool odowkii oo al-shabaab la raha iskiisaan rooga laakiin degmadan hata meel soddon kilomitr labaatan kilomitr ilaa berita oo harunta gobolka bokool gaar ahaan degmada xudur imaanshe hata alxamdulilah iyadan roonin aranteeda jarta mil oo degmada huduran jarta labaatan kilomitr oo eelal ay tootiyaas leeraha oo wali ka dilenaba dhanshaceda degmada ka tirsanaya gaalis la jara hortaba san aadadii ay wali ogayini oo dada ka shacebka gooriyaya si hortaba aadadii ay tilaanshacda meeli ka dilen shalay isaga oo nananshaagi waan la hageejiyey adowkaas riya dalkan rooga shacebka sigaan gumaadahay may leeraha aran jartu marka ee arrintaas markiisan dheegden oo kale may tilaabee qaadeen arantiyeeda maanaa dheegmi sheebka maanaa meelkaasi rooga dhangaalis jara oo sheebe oo saw gaal ku waraabiisa lagala garba duubay oo siyaatan kuhadana kuwa igiina inta dhimanka laga odow haayan hatan horansii baran yaa yaa sameeyana sidoo la dareera shabaab inta badan waliba uuse la dagaalamay awaamiirtii un hogaansamoay lankaas la goori mise la dilay may hay sida isan ka dhegdan maya lang oo shae maanaa horta badayo maxkamad iyo jeefshoka welidan maxkamad oo may leerhaayo maanaa ninisakolaw ma eh diinga sheegadayn hortada diingood hayslang maxkamada unuga yar oo lankaas hortada dilay taa ka mid horta bakajeesha ku weelada inay gadaadeen ma meeliyo iyo lan hubaysan mahayn lan oo maanaa siyaasadka jari mahayn mana marsha diiday diidu waa lan gaalis wadadilay bua hadii hataa waa kutuuman hataa nin mahkamad saaran hayti mahkamad ma saarna saasgobadeen saadeen horeyba ku jireen saasugan inaga kale magaalada xudur wali hatirooge mas-uuliyiin shal duwan oo xeer federaal iyo maamul goboleedka koonfur galbeed aan iska jara bal dhaqdhaqaaqa magaalada xudur warbixin kooban oo si dhaqdhaqaaqa magaalada hudur eedaan faylay saaday bashaagdiyo roog macnaa dad badana rooga wasiiradooga maamul dhasida ku jara macnaha eeda amniga eeda lansuga ciidamada ajnabiga oo rooga gaar ahaan ciidamada etoobiya ciidamada federaalka ciidamada koonfur galbeed ilaa shacabka war isbahaysaday maynaraaye soddon kilomitir afartan kilomitir ilaa ciidamada meeloo la shijey amnige beledka eedaan faylay dhaqdhaqaagana eedaan wanaagni maynaraaye bil hata dhaqdhaqaag oo macnaa horumar ee ku xeeda ilaaha ergooyin ya jari oo la xareeyay sidaha tuwarkuuna ka qami ergooyinka laxare- la xareeyayna waliba ku teegana dhinaga beelo meelo degow murun eedan fara badana ku dhaxeeya sidaha tuwarkaani diraay bal ka waran maamulkii markii isin itiin armogas may kula dareysaan
kolley maamul alla disawa dheerimeer siyaasad koyta adiiba ogdo siyaasada macnaaje waliba hadibaba siyaasada koyta may koyay sade kureesafade dalauutaanga kureesafadaya gaar ahaan beerada geed kureesada murumada kolley armo siyaasadii ulsaasanay weelama murun kale saasemahe ergooyinkana ambada walka heli inta walaasha wasiirka arrimaha gudaha iyo wata geed kala jari kudibna wali lagu gudubi doona isagii labaatan todoba qof xubnooda dhata macnaha inay amirta walka wal kuxiliilayna kornamaalee dambe kudibna wasiirsiga lagu gudubi doona
kaas waliba haay guddoomiye ku-xigeenka koowaad degmada xudur ee xarunta gobolka bokool musdaf iidan iidan oo idaacadda warsan usan waramaay saas oo kalena usu ku warami arante la xiriirta ergo la sheegay intii laka haray magaaladaasi
dukaanka qalabka dhismeedeed guud new star
godidoli ii miranin dhubatay jilaal bogbobshay in gaanjadismileh wadog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadaw qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay oshii may laka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraadi i dubaysay in jeedee danseeha ka galay in boqohooti dibadda ee isku diiwaan geliyey bohooti dibadda inama iska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sidoo faday ma ii darshadaasi qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashina handhoobtay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa tufaashay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimih giri adoo qabo banoo macawiiska qabto irabakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan haqoboy kan haqoboy kaasa qoboy kan haqoboy ma taro jubnihi tafaariiqsi falaas ma qaadato walaalay gabaarmoogahay dukaanka qalabka dhismeeda guud new star tu habta iyo horqoboy ijee elkaalida i qarasha kiin ogolaan haba baawurku ha kor hehe niyo iyayow nabadbahe dukaanka qalabka dhismeeda new star two wayba ku helaasa laamiyeero dhadheer iyo
waa hagaag dhugunsadayaal weli waliba la dareertana idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka oo ku waliba farsamada sidaha garlaante ee siindaadihiyaaye farsamayaqaanka faro fudud oo shalhegahay mikrofanada maxamed xuseen faliir b k barnaamijka wali hasiin saaray waana siinla socodsiaya anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaale idaacaddana warsan ee magaalada baydhabo weli wali hanin dareere qodobo eedan fafayd ooyo ku mid ayin xildhibaan afaraale oo ku warami maxkamadeen ku dareerta magaalada xudur ee gobolka bokool taasi oo lakama hakamadeeyahay askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oo la sheegay intii uusa xanraabay mise bilaang meele si uusa ka dili barnaamijkiya ku dheegi doontaan balse weli ku hormarisaane malaag maxamed yacquub malaag deerow afhayeenka malaaqyada dhaqanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo uuse la hadlay idaacadda warsan iyo weliba uuse sheegay anti malaaqyadiyo la shaqeeyi doonaan maamulka koonfur galbeed horen han la shaqeeyeen weliba dhinaga kale uuse sheegay in malaaqyada andaabka kajara misesaas oo kale ee waardeyka amisom kajara an hayna inyo ee shacab jowal badan un kula dareer weliba uuse sheegay intiyo seedahayaan saldhigyada magaalada baydhabo siyo an ogaadaan qofka kahiran iyo qofka kale arrimo bulshadana wal badan kula dareeraan malaag maxamed yacquub malaag deerow iyo afrinjey ka adkay antiyo an ogolaado doonno walqasow maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya mar us arrimoogasiyo arrimo kale idaacadda warsan un ku waramaay weliba usare
bismi illaahi raxmaan raxiim weliye socdaal adig iyo idaacadeena iyo hagaasimiyaalka iyo guud ahaan warsan dhammaantiin iyo shacabka koonfur galbeed dhammaantii siin salaame salaankii dibasidoysiima ku warqabtaan odayaalka dhaqanka muddo badan mayba ka saameynay in shacabka aan horumaro in shacabka aan dowlad helo marwal kastaba mayba iska bulongeyin in arrimahaasi iyo ku meel dhaliyaan alxamdulilah maamulkii wala helay horumar fiican leena maynin muuqata ifaale eedan qiimo badan markii duurkii la roogo oo ardayda hawada baxaan magaalada langwerba iskoolshiga kuba laamiyaha wada jimaaan eedan faraxaana markii uuna aragno xoogaa amniga ku jara eedan faraxaana laakiin beryahana xooga yar yaa muuqata oo iska khilaafe laakiin insha allah umaka horriyaw odayaasha bariin ku ballansiiyin arrimahaasi shacabkeena eed iyo eed mayba lena shacbow wakaskasna hamarteen dhibaato badanna hamarteen inaysan iska duubanaataan inaysan maanta markii ada dhaha galo suuga oo ada safaylan wareeg suugi bakaaraha kacalaasa ardayda walbardaas siidooda iyo tiradooda eedaan sarreeyaan jaamacado horumar ee la argo haaye intaas ma isku koyne amniga iyo naymay ka koyta iyo iska duubanaanta iyo birarta yaro dawladda la helayaa ka koyti dawladaasna in la ilaaliyo la fade in leeshayo garabka leiskaabsado shacabkaasi oo markasta dhibaato badan hakaabsidaasi ku bahan halimbaanye daba tiibisha ka dhigaasa marka libilood baro daawadiyo libilood amal hawaab litibilood indeersine shan bilood afar bilood karoji hadan meelih ku bilowdaas camal dadkay noqdeen marka una dhaqankiin hadii una noodayaalka dhaqanka eed iyada arrimahaas nidhibaya waxyaalaha hadii lawadudo oona makafaraha samiinay insha allahu tacaala bariin waa jeelna hadii ilaahay ka raalla naqdo in odayaalka shir ku qaadadaan oona isku kooyaan oo isku munaaqiqshoodaan bal arrimahan socda doorkuna ka eedanyi sidii lakuweelalaha iyo bar hadii ilaahay ka raalla naqdo iyo rajo kulena hadii ilaahay nin edamo marka shacabka maybaan shaqeeyin iyo aragan horumarka jiro iyo aragan anfiirina waxyaalo maamul oo dulduleelo yar haddii ku jiraan duldulaaladaas iyo anfiirine dalada guud ku fiiriyaan iyo odayaalkooda oo muddo badan kadhibtoodi oo aan dhimadi ilaa tumiito odaya ku dhimatay koonfur galbeed gaar ahaan dadka la raaw digili marable ilaa shanna ku dhaawacanti marka walaayo dhibaatadaas maraayeen may haytayin iyo dadkan horumar deeraan dowladnimo aragaan iyo dabaqufuulayngahayne shirko fadheedan korseerigilayn saarnaane shirko walaalka maamulow yaan ogaana qubahaan ahaayti marka ma jeerada lahayni sidaas ninla gordan oo shacabkaasi langwalkasa meelihiisu rooga nabadgelyadana kuku shaqeeyo horumarka na kuku shaqeeyo fiiriyaana waxyaalaha horumarka ee la deeri okay malaag maxamed yacquub malaag deerow ee dhammaan walinay sharaxday xaaladda guud ee koonfur galbeed weli inku waramaase dhanka malaaqyada koonfur galbeed ee soomaaliya tan door noocay ka leeyihin in bulshadiyo ku qiibgeliyaan horumarada dalka wallaahi eedyadaan mahadsanto sida adeegaba ku horqabtoon bulshada mayba jeelna inay horumariyo markastaba la dhiirigeliyo markastaba dhalinyarada oo jiilka dhahkaaw la dhiirigeliyo hay-adaha markii una la hadalaan dhalinyarada walbarata kii walbara in walbarashadiis laka tahgeliyo kii weliya welinimada laka darigeliyo kan darbajiifkana derbiga lagu qaado nidaam lensuubiyo intaasba ka shaqeeyani haddana ka shaqeeyo doon haddii ilaahay ka raala naqdo eedyada mahadsanto su-aal muhiima waaye arrimahaas markii anakiin ku jawaaga odayaalka dhaqanka doorsha horta isku baradaas ee isla xabeyna maas waaye marka lamaad iyo lain iniyo maadaama iyo ummadi horjoogan ayna ummadiyo kuwarqabaano lan walbaba beelihii markiina niskoyo iyo naqdaayan qoomiyad qoomiyadas markii niskoyto dowladana naqda intaasba mayba odayaalkan ayina urub dhaxaad marka horta hooliyo ka jaraan sidaasayaan ka jaraan kakaakin kuqaada xindaabkii dowlada ka jaraan runtaaw dadka dhanba xindaabka dowlada ka jara kan shacabkan artatiisa xindaabka dowlada ku jara ciidana bukriya in fadhi isu ilaaliyahay kan kalena waxaa reerkaade isu fadhi kan kale meelahaas iyo fadhi dadka dhanba xindaabka dowlada ka jara kan kale waxaa odayaalka dhaqanka sirdabaarta sidoodaba haddii aad ku warqabtay haddii kaleeba odayaalka dowladii hadhisay markasaban teegan sidiiyo dowladaas iyo hadhiseen mar walba ilaali lahayn walaagi gollo onqoloogaas aan kuegi lahayn inturambi lahayn anteegan iyo odayaalkoo dhaqan ahoo meelasgalideeda marka hore fursadan helno laakiin tolkii dhaxa ka dhaxa jara mahmiihii maanan maareeyahay koo kale usuun isku dhib badan oo walaaq ah oo muddo landoorada inaan lahayn oo usuun dadka dhibaa sadiidaasa inshalbahaya sadiidana laba meelo iyo meel fayl ku haye kan walaageena sitiisa marmara hoolaleyn baahanaya kiin gobdaada meelo ka jarto fursad ban hela korna oo magacaayo dowladnimo adoo ka shaqeeyase sii qabiilkii naqirtiya wala xoogayni koodeeda tolkuyaada marka sadiidaas walxaaba sadiidana nis baahanyiin una makiitiiniya daabka dowlada lan maalinta intiisa habaha xaanshiraana maka jaro lan maalintiisa inti habaha stationka seedaana ma jaro lan maalintiisa inti habaha hay-adahan seedaana malema waa lan walbaba kuwarqaba reerkiisa kuqaba inta doonaan kuwarqaba guud ahaana kuwarqaba
waa hagaag kaas waliba hayay afhayeenka malaaqyada dhaqanka dowlad goboleedka koonfur galbeed malaaq maxamed yacquub malaaq deerow oo la hadlayay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo weli waliba dhugansadahaydana idaacadda warsan ee magaalada baydhabo farsamadii b k
wadooyinku wargaba idoonteeda sifaday ismiha marad weydiisiday ah eestoy maay bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarnamey oo baydhowa baydhaba kiyaala anteew ijeegu habaabanik ijeeyin maay maytu beelin maarnayso oo magaajeeda qoran haa gudaha galaan haba maarigaaso walaagi alaabhaay asmuugi halintan maskisheen adiina walilaa amara galabkismuku doonade alabtayki bakuwe agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarni walyara hukumada fooluwaa halmuwiira alaabta dhismeeda idiyeewu aboor min shay dudumuwa awoodin min shaygeeda aana isgooshana eedaga howal bilin inkiraana almuwiira alaab dhisme walku kuonbax
dhugunsadayaal markale iyo markale waliba hawada siinku lana hamiin fayl wali dhugunsadaha aytana barnaamijkii kulanka warsan ee magaalada baydhabo maalmo hogenkada dambooye magaalada ama degmada xudur gobolka bokool waliba ka dareeray wadahadal andhaxayay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo xildhibaano koonfur galbeed iyo saas oo kale maamulka gobolka bokool kaasi oo la xiriiri askari la sheegay intii uusa ka dili qof rayid e magaalada xudur ee gobolka bokool qofkaas yaa inta badan waliba lala xiriiriyaayay intii shabaab iyo xiriir dhow iyo xiriir dheer la leta walina taasi yeesheentay in xubno ku dareer maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida soomaaliya iyo xildhibaano dowladda federaalka iyo deeran magaaladaasi xudur walina xata dareere maxkamadii oo markaasi la fadow in qofka dembiyey qofkii dembela iyo qofkii demban lahayn intaba lankuwada hadal sidii go-aan rasmi ee lahanku deerilahay waliba mardhowayti la hadalay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo xildhibaan afaraale oo ku mid ah baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo isu ku mid ah wafdiga deeri magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool walina isu ku waramay arrimo fara badan oo iyo ku mid ayin arrimo maxkamadda iyo saas oo kale sida lahanka dhowaay magaaladaasi
ahay kormeer gobolka badgool ah gaar ahaan dhibaatooyin oo ku diyanahay tuulada marogaadi raggaas u baandanahay maxkamadda ciidamada qalabka sida ujeedada koowaad iyo ujeedada labaad iyo wakiilka gobolka bay intii isticmaalanaa dadaasaanka yimid weliba leeka dhaxsada laga damaana insha allah wada damaatana way dhaqaaqadoona go-aanadii oo yani dhalinyarada unaqaranay haqaaqoona arrimaashaasaan unubaydaa khudradii hadday ilaahay hadday dhammaan hadday bulshadii hadday iyada kale diyaarni waayo iyadoo arday lahayna qabsoon iyada runto marka saardadadkiiya shacabkooda inay ka faraxsanaayana ini la helo gaarsoon lankii waltada daaw ini la dacwadiiskiisida qaab ini la helo iyada laga faraxay ee markastadaada la dareerta soomaaliya tan iyo xilligii ee burbursanayti malahayna ee garsoor cadaalad ah marka garsoorkan markiin ka horreeyay degmada xudur isan jeyten oo xildhibaanadii federaalka itin ee may ku filahaytan intiha ku baan والله كانت قصيرة على والله يعني ما أذكر فيها مناطق كتير جدا قصيرة جدا تقصت بها يعني والله إنك شلبي هاي أما لا تقدر تقولها محكمة خصوصي مع سنة المحكمة خصوصي ما بعض القصص ما هنا لا لكن يرى أمها هي قاعدة مخالفة يعني تبعتي يا أرضي هي أريد إنها عدالة هي أريد شروط بأرضي يرى شايفين يراكم ما هنا من أرضي dowladda federaalka ee kusanayaasha ee cadaadanahayna nidaamka wayna joogaan insha allah alla walaayo cadaalada ee cadaaladka ilaaha sugu karo laakiin walaaynu aragtidaa leh owna dadaal leh inay arday arday kadhawaaqjeelnaa
xildhibaane markii dhinaga kale lanfiiri ee ee gabartuun la dili waliba lala xariir yahay shabaab taliyaha ciidanka ee rooga degmada xudur wali sheegay in shabaab xariir dhow iyo xariir dheer biyo la leta marka maxkamadan la furi ma is ero karo aranti waliba ka qoto maase gudoomiyaha gobolka sidiisa aan taageeri go-aankii hore gudoomiyaha aranto ee xoogka weeldhada doona kii leetaa
maxkamadda baa sanad kasta hadalka guwaafada nimanka koyne hadalka tayaaqiya nimanka koyne dhibanayaasha iyaha dacwadeen dhibanayaasha ofisayal bujadaabaya nimanka waayo muwaadinka soomaaliyeed waxaa hameeya inaysa dacwad ku furinba maxkamadaha dalka ku jira waxyaalaha sitadadan ku jeeli jiro maxkamadahana wayba waajibka ah inay arday arrinteeda baaraan walaalayaasha imanka waxaan ku cadaadan nin gacma badan yaa yaa waajibka ah marka hadda maarikoona sanaqdan sanaqasanaqasanaqan maxkamadii kujirta baaritaan waqtigii abdalaa xasaarada dabacadkala banaysta waa dhaqanka alxamdulilah wasiyadanmadamayna muddo dhawaayay dambeyti runtii dadka maalin maanta dambeyti waa kala suaana lehay dhibaatadii hindiisa lenahay dowladii khawaarijtahay runtii dadkaa dadka dhaartay diyaaran awoomin dabadis suuqyaan arrimaha bulshada sida caafimaadka waxbarashada iniyo arday waxyaalihi ku rabsan iniyo hata arday suuqsadaanta diyaaran aw bulshada hatukoo dhugunsadayt idaacadda warsan xildhibaanadii federaalka ee tamayn sheegi lahayd hawada sheegsadaanahay bulshada dagdhago ini maarta mafafadiisa amniinka dadaalaan isku ilaaliyaan waxyaalaha yani xagisada abiraaw waana meelaha goolkiisa waa xalan shirgiri mahay degmooyinka iyo tuulooyinka shirgiri ini yani arday halmaha goolkiisa warshadayaan ciidamada qalabka sida warxinta siiyaan maahaday yaama arday diyaar garoobaan iyo nin darsho
waa hagaag waliba meeluha ka gebagabaayane barnaamijkii kulanka warsan oo isinku dheegaseen ama ku dhugunsadaasen idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka oo kontiisa dareeri waliba ku dhugunsateena qodobo eedan xiisa badan oo iyo ku mid ayin xildhibaan maxamed afaraale oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo usurooga magaalada xudur oo ka waramay arrimo fara badan oo iyo ku mid ayin maxkamadda ciidanka qalabka sida ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo roogda magaalada xudur oo markaasi la fadahay in dhowaan yaridda xukunka maxkamadda oo lala xiriiryahay askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oo haweeney ka dili magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool saas oo kale barnaamijka waliba ku dhugunsateena malaag maxamed yacquub malaag deerow afhayeenka malaqyada dhaqanka koonfur galbeed ee soomaaliya oo usuuna ku waramaya arrimo iyo kumidayin xiriirka maamulka koonfur galbeed iyo malaaqyada deegaanada koonfur galbeed iyo saas oo kale sidii shacabka iyo malaaqyada iyo unwada shaqeeyey lahaayeen shan qof iyo waliba shan unuge iyo waliba iyo kordhimadana magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose kureed markii xeere baraka oo ku taala magaaladaasi dab usu ku kahi saas oo kale waliba barnaamijka ku dhugunsatena maamulka degmada baydhabo ee gobolka baay oo uusu ku waramayo xaaladda biyarida ka jarta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo in shir wasaaradda amniga iyo walboon ka ogayna lanka goboda korna magaalada baydhabo xarunta gobolka baay xillo siyaasadda magaalada baydhabo xata ka duwan iyo etato eed hindhow uun ka wada fiiriyahayaan bulshada magaalada baydhabo barnaamijka meelaha ka gebagabaaya anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxmed socdaal iyo barnaamijka sinsaari waan meeluunsin kulo socodsiyay waliba barnaamijka intiuusa dareerayna iin farsameeyey maxamed xuseen faliir maxamed dikey oo ah farsamayaqaanka farafudud ee idaacadda warsan tan iyoonta hamiin dembuunun ku kulmaan socdaal oo isinku kutabow sida iyo nabadgelyo